kulanti waana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaara oo aan kaga hadli doonno horumarka iyo dhallinyarada doorka ay ka qaataan gaarahaan kuwa aqoon-yahanada barnaamijkan ayaa waxa uu idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta maamulka ee sii khaatumo barnaamijkan ayaanu diiradda ku saari doonaa doorka ay dhallinyaradu ay ka qaataan ilaha horumarka waxyaabaha loo baahan yahay isbeddelka maamul dhiska sidoo kalena dhallinyaradu ay kaalin wanaagsan ka qaadan lahaayeen guud ahaan dhulka soomaaliyeed barnaamijkeenna waxaa marti noogu ah xasan jaamac maxamed cabdikariin axmed cali farxiya maxamed maxamuud sahra cabdilaahi axmed ugu horeyn barnaamijkeenna waxaynu ku furi doonaa xasan jaamac maxamed
sidaan ognahay isbedel iyo dhallinyaro marka lasoo hadalqaado way isla socdaanoo waa laba walaalaah ama saaxiiba ah waxaynu taaban doonaa dhowr tusaale oo dhallinyaradu siday adduunka u bedeleen ah haddii aan ku horeyno waxaa jirta qur-aankeena iyo qisooyinka inooga warramay waxay ka hadlayaan taarikha dhaadheer iyo dhalinyaradu say waxu bedeleen taariikhda qur-aanku sheegay ilaahayna wuxuu leeyahay qisooyinka iyo wararka akhriya oo dhegaysta waxaa ku sugan cibro marka waa cashar taarikh kastoo qur-aanku ka sheekay qiso kastoo qur-anku ka sheekay waa cashar qoladaas way ku guulaysatay taasina way ku haddii aan ku horreyo marka aan ugu soo dhogaado asxaabulkahf koox dhalinyaro ah oo dadkoodii caqiide ka degan ka duwan xambaartay oo ummad dhan isbedel inay ku samayso damacday baa ilahay ka warramay wuxuu sheegay inay ahaayeen innahum fitya dhalinyaro marka caqiidadaas dhan dadka xambaaray ee ummadda dhan caqiidada bedela dhalinyaray ahaayeen tusaalaha kale ambiyada dadka raaca iyo nebiyada inta badan dhalinyaray ahaayeen sababta odayaashii dadka waaweyni waxay ku gaboobaan rotiini iyo aabbaha iyo awoogay baan ka soo gaadhnay laakiin isbedelka cidda la timaada iyo in wax la bedelaa waa dhalinyarada nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam saxaabadiisii diinta mashaariq alardi wa maqaaribaha ka tuurtay dhalinyaray ahaayeen oo meel kasta diinta geeya dhalinyaray ahaayeen haddii aan kusoo dhowaano soomaali ahaan dhalinyaradu say ummadda soomaliyeed u bedeshay waxaan ogsoonnahay ummadda soomaaliyeed ama caalamka islaamka iyo dhammaan wadamada africa waxaan xusuusanaa ururadii gobonnimo doonka ahaa ee soomaaliyeed kuwana waxay ahayen kuwo qoriga ku dagaalama kuwana qalinka haddii aanu nimaado kuwa qalinka iyo siyaasadda ku dagaalamayay leegadii ururkii s w l baa ugu horreeyey ama number one ka ahaa dhalinyaray ahay dhammaanto saddex iyo toban dhalinyara bay ahaayeen isbedelka halkaasay ka sameeyeen oo isbedel fiican bay sameeyeen caalamka hadda rabiic alcarabi dagaaladii ka dhacay iyo isbedeladii ka dhacay ee dictatorada lagula dagaalamayay inkastoo markii dambe ay majara xumaysteen dhammaantood dhalinyaraa samaysay innaga kaesasi ahaan halgankii midho dhalay iyo midhihii uu lahaa dhalinyaradaa samaysay haddii aan dhalinyaradaas u kicinna waxaa suma midho dhaleen halgankaasi manaba suurta galeen marka dhalinyaradu horta waa hormuudka bulshada mar kasta xaaji aadan afqaloc baan filayaa inuu ahaa waatuu lahaa haddii geedangego xaabadaa laga iglaystaaye mid yaroo iniintiisa ah baa soo awaalbaxee isagaa anfaaciga harhka iyo ooda kaafiya dadkana odaygu goortuu ka baxo iyo islaantiis ubadkay dhaleen baa tabco aayatiin hela marka waxgabay ku jirtay ummaddan shabaabkeedu helin aayatiin ma leh ummaddan shabaabkeedu hanan aayatiin ma leh dhallinyaradu markaa bulshada isbedelka bulshada ku dhaca number one bay ka tahay hadday xumaatona dhallinyaradeediiba xumaatay hadday hagaagtona dhallinyaradeediiba hagaagtay s c iyo horumarka iyo dowlad dhiska s c dhallinyaradu sidii ay halgankii iyo waxa loo yaqaano ay uga qayb qaateen waxaa la rabaa inay uga qayb qaataan dowlad dhiska oo ay ka mid tahay inay ka qayb qaataan arrimaha bulshada inay ka qayb qaataan contributionka inay ka qayb qaataan wax soo saarka oo dhalinyartu ay marka koowaad wax soo saaraan inay ugu hiiliyaan waan kugu soo noqonaynaa xasan jaamac sidoo kale waxaan ku noqonaynaa sahre cabdilaahi axmed oo ka mid ah aqoon-yahanada deegaanada ee sii khaatumo sahre waxyaabahaas leedahay door muhiim ayay u tahay dhalinyarada iyo ka qayb qaadashada horumarka bulshada qaybihiisa kala duwan
dhalinyaradu wax kastoo horta isbedela hormuud bay dhalinyarada u tahay waxaa layihi qoomna dhalinyaraa fidmayso qoomna dhalinyarada hormuud ah dhalinyaradu waxay door muhiima ka leeyihiin dadka waxbartaa waa dad dhalinyaraa dadka isbedelka keenaa waa dad dhalinyaraa dadka shaqeeya ama maxay haytii mar walba ku dowladnimadooda ku dhisan tahay waa dad dhalinyaraa maxayt hadda markaan kusoo dhawaada dowladda issi khaatumo kale heerkaa wixii bilaabay dhalinyaro ahaayeen halkaa wixii soo gaarsiiyeyna dhalinyaro ay ahaayeen maxay haytay doorka kale ay ku leeyihiinna amniga hadday tahay maxay haytay haddaan dhalinyaradu aysan joogin ama aysan ku tirsanayn amni lama heli karo oo ciidanka iyagaa la shaqayn kara dowladnimada kale iyagaa la shaqayn kara dhan kasta oo maxayt iyagaa u dhuundaloolo xagga maaragtay dadka waaweyn oo kale waxaysan fahmin karin ama aysan aqooni lahayn oo kale baa jira ay dhalinyaradu aqooni lada dareemi karto waxa kusoo socda iyo waxa ku iman kara mustaqbalka dambe si ay noqon karaan si ay isu bedeli karaan intaba maxaytay marka laga yimaado aqoon-yahanada waaweyn dhalinyaraa maxaytay jaangoysa ama ka tashata ama isumaatin ku samaysa marka dhalinyaradu door aada u muhiimsan bay ku leeyihiin maxaytay dowladnimada iyo isbedelka sidoo kale cabdikariin axmed cali cabdikariin axmed cali waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoon-yahanada cabdikariin bal ka waran doorka dhalinyaradu ay ka qaadanayaan dibudhiska inay dowladda kusoo biiraan oo kale waxyaabaha sida weyn ay horumarka uga bedeli karayaan baad isleeda waxaan qabaa horta dhalinyarada in loo dhiso aragti ahaan waxaan inay iyagu leeyihiinna tuso maadaama shan iyo toban labaatan sana jirku markuu shan sana jir ahaa ay ugu dambeysay wuxuu leeyahay la tuso waxa kan adaa leh la tuso sidaas waxaa ka dhalanaysaa inuu garto waxaanuu leeyahay ilaashigeedii inuu isagu la yimaado ganacsiga iyo waxyaalaha gobolka ka jira inay gacan ku yeeshaan si ay uga qayb qaataan horumarinta deegaanka oo si kastaba leh lahaanshiya dareen waxaan leeyihiin inay dareemaan kacaan dowlad dhis oo ah inaynu ummadda dowladda innaga u ah odayaashan inaga waaweyn hadda xilka jooga dadkii dhexilaa waa innaga golayaasha dowladda ama executive-ka ha ahaato barlamanitariga ha ahaado ama judishariga ha ahaato saddexdii lakab ee dowladdaba inaynu noqono matalayaal jooga oo aan la inaga waayin waxaan ugu dambeysiinayaa wax la yidhaahdo oo dowladhiska muhiim u ah amar qaadasho reer sc khaatum ahaana aan si weyn ula dardaarmaya waxaynu ka soo baxnay wakhti bilo iyo sanado ahaa oo aynu inagu maamulka iska lahayn taas maamulkan iska lahayn waxaan uga jeedaa jamaahiir wax la yihahdo aynu la baxnay arrinku inagu inaga go-ay hadda dowlad baynu dhisannay maamulkan wax kasta uga dambayno amar qaadasho aan samayno yaana laynaga waayin golayaashii dowladda iyo si kastay ahaataba si weyn baan uga hadcelinayaa sidoo kale farxiya maxamed maxamuud bal farxiya ka waran waxyaabaha looga baahan yahay dhalinyaradu inay kaalin wanaagsan ka qaataan horumarka marka laga hadlayo inay bulshada qeyb weyn ka noqdaan
marka la joogo dhalinyarada khaasatan dowladeenan s c khaatumo dhalinyartu waxay ka samaysay isbedelo badan oo ay ka mid tahay dee inay dowlad shan iyo toban sano dalkooda joogtay ay la dagaalameen kana saareen haddeer waxaa ii muuqata laba fursadood fursad waxay ku bedeli karaan yacnii bulshada iyo dowladooda fursadna waxay dhex taalaa dowladdii maadaama ay tahay dowladeeni dowlad aynu inagu leenahay oo aada ka dhalinyar ahaan aynu matalaad dhaba ku yeelan karno oo aad maaragtay kursi kasta aada raadsan kartid markaad qof dhalinyara tahay midna waxaa weeyaan inay dhalinyartu bedeli karto bulshadii xag amni xag dhaqaale xag yacnii wacyigelineed ka maamulka in la garb istaago maadaamayn inagu leenahay maamulkeenna oo yacnii waxaad adigu leedahay iyo wax kale way kale lexjeclo duwan yihiin marka dhalinyarta waxaa umuq waxaa jirta laba fursadoodoo hadda taagan mid ay ku bedeli karaan wadanka taasi waxa weeyaan inay ka qayb qaataan wax kasta door kasta oo muhiima oo muuqda ta kalena waxa weeyaan in ay golayaasha dowladda si buuxa uga muuqdaan ay matalaad dhaba ku yeeshaan xasan jaamac maxamed dhalinyaro badan baa jirta deegaanada esi khaatumo xilal qabtay siyaasadda ku cusub qaarkood ee dhaqaalaha wax ka bedelay bal taasoo kale ka waran muhiimadda ay u leedahay deegaanada iyo horumarka dhalinyaro reer s c khaatumo iyo dhalinyara umadda soomaaliyeedna waxaan rabnaa inaan la wadaagno inay tahay ummadda soomaaliyeed ay muddo afartan sannadood ay bayhofisi ku dhow oo ay ku dhacday tahantoog iyo dhibaato fara badan xilligii la bedeli lahaa dhalinyaradu ay dalka u kici lahaayeen oo ay heli lahaayeen s w l iyo ururadii dalka badbaadiyey baa la rabaa xilligeediio kalea la joogaa dhalinyarada markaa horta marka koowaad waxaan kula dardaarmayaa inay qaadaan hamiyad iyo waxa loo yaqaano fikir ah inay ummaddan iyo qowmiyaddan iyo dadkala way baaba-ayaan haddii ay sidan kusii socdaan ay badbaadiyaan marka koowaad dhalinyarada reeresi gaar ahaan waxaan kula sii dardaarmayaa inay ilaashadaan wixii ay u halgameen u dagaalameen oo majarihii haddii uu ka leexdo ciddii ka leexinaysa iyagoo ixtiraamaya ay yidhaahdaan joog dhalinyaro badan baa jirta oo iyagu kaalin wanaagsan ka ciyaara horumarka iyo dibudhiska waxyaabaad is leedahay caqabado ayay u yihiin inay qayb bulshada ka noqdaan waxyaaba ka xadidaya miyay jiraan oo aad is leedahay way u baahayeen dhalinyaradu ay ka horumaraan waxaa ka mid ah caqabadaha ah dhallinyarada ka hortaagan qabyaaladda oo waxaa laga yaabaa in boosaskii lagu qaybsado beelo iyo meelihii ay bulshada ugu adeegi lahaayeen kadibna ay waayaan fursad ay bulshada ugu soo bandhigaan aqoontoodii xirfadoodii iyo kartidoodii iyo lexjeclada ay dhulka ka lahaayeen taas waa caqabadda koowaada jirta waxaa kaloo jirta caqabadaha ka mid ah waaweyn aan la dhayalsan karin oo bulshadeenna aada ugu badan in badan oo ka midana bulshadeenna aafo ku noqotay oo la rabo in bulshada laga wacyigeliyo in qofkii meel la siiyo ama boos loo dhiibo uu u haysto inuu isagu leeyahay uusan ogolayn in ama isbedel dhaco ama ay waxaa loo yaqaano xilku meerta yahay oo qofku meeshii loo dhiibo isagu iska haysanayo caqabadaha ka hortaagan bay ka mid tahay dhalinyarada cabdikarim waxaa jira marka dhalinyarada looga baahanya inay door wanaagsan bulshada ka ciyaaraan waxyaabo badan baa jiro xagga aqoonta hadday noqoto xirfadda ay soo barteen oo kale waxaa looga baahanyahay ninka dhalinyarada ama aqoon-yahanka markuu deegaanada soomaaliyeed uu joogo gaar ahaan deegaanada esi khaatumo maxayd waxaynu ku fiicannahay deegaanka esi khaatumaan fooldirirka markaa fakradiriir inaynu la nimaano oo ah inaynu siyaasadeenna aynu kor u qaadno inaynu hegsanno meeshii raggii inaga horreeyey ee daraawisheed ee owayaasheen ay hegsanayeen ummadduna isu keenaan haddii aan waaye calanlayna shiratan iyo nairobi miyaan waaye miyaan waaye naamuustan iyo daalac iyo naas raggaa inaynu bedello jiilkii bedeli lahaa aynu noqonno baanqabaa bolitical ahaan iyo siyaasad ahaanna inaynu si dhisan wacyi aynugu soo biiro bulshada waxyaabaha laga hadlo waxaa ka mid a dhanka horumarka bulshada iyo xirfadaha iyo dhalinyarada qaarkood ay wada doonayaan inay xafiis fadhiistaan oo kale caqabadahaas oo kale ka war maadaama dadku ayna fursadda wada heli karaen xafiiskan qofkii fadhiisanaya ummadda oo dhan xafiis haday wada fadhiisato ma qaadi doono maamul kooban baynu nahay ummaddii jagada way kuu imaan doontaayo xilku waa maalinle haddaadna ragaya tahay wey laakiinse in aan xirfadaha kalena la dayicin bulshadii si kasta loo horumariyo deegaanka bilicdiisa maamul qudhaxta lagu mashquulin in la horumariyo dhaqaale ahaan si kastoo laysu dhisi karo oo dhaqaalihii maadaama uu hoos u dhac yimi dagaalo la galay si kasta oo loo soo kordhin karo in dhallinyaradu u tafaxeedataan qaba sahre cabdilaahi axmed sahre waxyaabaad silada oo ku talin karaysaan oo ugu muhiimsan in dhallinyaradu kaalin weyn ka qaataan horumarinta ammaanka dib u dhiska nabadda iyo isdhexgal eerka dhalinyaradu ay ku leedahay bulshada ama dowladnimada amnigu waa waxa koowaade maxay haytay marka u horeysa noloshu waa amni amni haddii aadan haysan yani dema noolaan kartid meel loo yani kuma qabanayso waxa u horeeya waa amniga waxaan kula talinayaa dhalinyarada reer s c ama maxay deegaanada s c oo dhan amniga waa waxaan laga kaftami karin oo kale la ilaaliyo wixii bannaanka inooga iman karaa oo yani amnigeena khalkhalin karaa oo ay noqoto in meel lagu soo wada jeesto tan kale ee ah maxay hatay dibudhiska maahan dibudhiska dowladnimadu dibudhis haddaynan inagu samaysan oo maxay haytay dhalinyaro ahaan aynan la shaqayn dowladdii oo markay xil noqotana aynan maxay haytay xil haddaynu weyno aynan social mediaha dhaliilayn maxay haytay kii hela inaynu hambalyeyno inaynu isdhahno la shaqeeyo aynu la shaqayno oo meel kasoo saarno madaxweynaha la shaqeyno wasiirka la shaqeyno agaasimaha la shaqeyno agaasimaha waxxeedka la shaqeyno markaa wixii way badan yihiin howluhu intaa marka la shaqeeyo bulshadii kaleo dhan baa bannaan howlihii kaleo dhan baa bannaan ma aha yacni inaynu xafiis u raadino maxay aytay waxaa fiican inaad wax kale markaasi qabatid xafiiskan waa wax meertaa kugu soo noqonaya waxaa kaloo jirta iyaduna in hadeer la dhaho jagada qofku markuu soo doonto maaragta booskao kale la dhaho reer hebel qofkaasa ka jooga ama jilibkaas qofkaasa halkaa kaga jira laba walaalaay hadday soo baxdo inaan jilib loo eegin qof walba aqoontiisa loo eego aqoontiisa ku meel maro oo yani aan kula talin lahaa qolada dowladda sida madaxweynaha golaha baarlamaanka oo kale inay yani cadaadi saaraan in reeruhu ay dhahaan reer hebel qofkaasa ka jooga imtixaan la galo tartan la galo tartankaa qofkii kusoo baxa shan walaala hadday kusoo baxdo ama shan isku reer ah maxay tahay shaqadooda hore looga diro oo yacni laga daayo qabyaalada iyo waxaa dhalinyaro badanoo waxbaratay baa joogta dhalinyaro badanoo maxay tahay dowladnimada rabto oo yacni rabto inay dadka u shaqayso baa jirta sahray dhallinyarada laftooda waxyaabaha laga hadlo waxaa ka mid a inaysan u diyaarsanayn heerkii waxqabashada oo xilli hore aysan u diyaargaroobeen oo mas-uuliyaddii weli dee odayaashu xafiisyada ay joogaan oo kale bal ka waran caqabadahaasoo kale
dhalinyaradu horta ni- qofka dhalinyarada marka u horeysa uu xafiis tegayo waa inuu dee yacni wuxuu xafiiska ku tegi lahaa u haystaa waa inuu shahaado haystaa maxay haytay leeyahay aqoontii xafiiska kan odaygii weynaa waxaa bedeli karaa dhalinyaro dhalinyaradii haddayyan aqoon lahayn ma bedeli karaan marka kii aqoonta lahaa hadduu maxay haytay reerkiisu reebo la dhaho reerkiisaa reebay taasina caqabad bay noqonaysaa
Een, eh, sidoo kale een, sidoo kale farxiye maxamed maxamuud farxiye waxaa jira caqabado badan oo dhallinyarada hortaagan een, marka laga hadlayo horumarkooda waxyaabahaad is leedahay kow iyo laba way ugu culus yihiin oo dhallinyarada ay had iyo jeer ka hadlaan maxaa ka mid a waxaa jira caqabado badan oo haysta dhalinyarada ay ka mid tahay yacnii in odayaal siyaasiyiin waaweyn ay iska haystaan wadanka Een, siyaasiga weyn iyo siyaasiga yar siyaasiga yar baan anigu aaminsanahay inuu ka lex jeclo badan yahay siyaasiga weyn caqabadaha jira waxaa ka mid a ee saasoo kale siyaasiyiin gaamuray inay iska taladii gacanta ku hayaan oo si looga qaadaan la garanay oo horumarkii dibdhac ku keenaya marka ee, reer hebel baa booskaas kale u xidhan yahay waa waa waxyaabaha eh, maaragtay dhalinyartii waxbaratay ay wadanka uga hanjabeen Ee, waxaa kaloo iyaduna ka mid a takooridda anigu waxaan aaminsanahay in maaragtay la eego aqoontiisa dadnimadiisa ee, laakiin aan la- loo eegin mansab Een, eh, talada ugu dambeysa aad soo jeedinayso een, farxiye maxay tahay taan dhallinyarta usoo jeedinaya waxay tahay inay dadaalaan oo ay yacnii guntiga u xidhaan sidii ay maaragtay meel u gaari lahaayeen een, dowladda uga mid noqon lahaayeen bulshada u bedeli lahaayeen yacnii saameyn dhaba ku dhex yeelan lahaayeen waddanka Een, dowladdana mid baan leeyahayoo inay aada uga- uga fiirsato xulashada ee, yacnii sidaan uga soo hadlay dee ay ka saarto qodobadii aan soo sheegay oo dhan ay dhalinyarta yacnii tartanno u qabato aqooneed ee ku xulato tartan dadku imtixaan ku kala baxaan markaas waxaa xitaa yeelanaysa xamaasad ah, qofkii inuu wax barto Eh, dhegaystayaal intaasi waxaa ku eg barnaamij gaara oo idinka imanaya magaalada laascaanood barnaamijkaasi aniga oo cabdikariin nolol ayaa idiin soo jeedinayay intaanu ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid la mid ah dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelya